magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha qaran ee kalluumaysiga shirka ayaa waxaa ka qayb galay ganacsatada kalluunka khuburo ka socday dhinaca kalluunka iyo madaxda bangiyada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga cabdi diirshe ayaa ka waramaya waxyaabihii lagu falaqeeyey shirka maalinta labaad oo maanta ahayd waxaa la soo jeediyey waxyaalo badan oo runtii dan u ah kalluumaysiga waxyaalaha aada looga hadlay waxaa ka mid ahaa kalluunka marka ay kalluumaysatadu soo saartaan in badan oo ka mid ah ayaa qashinka lagu lagu ridaa maadaama qawajiyaal ayna jirin iyo meelo ay ku keydsan karaan kalluunka marka waxaa loo yaqaan post harvest loss waxa waay waa one of the top priorities in laga hortago wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan ayaa sheegay in ka xukuumad ahaan diyaar u yihiin horumarinta kalluumaysatada dalka shuruucdii ku saabsanayd maalgelinta iyo horumarinta kalluumaysiga dhammaantood waa la dhamaystiray waxaa kaloo dhamaystiray kuwii maalgelinta caalamigaha oo baarlamaanka labadiisa aqal iyo madaxweynaha gooseexa waxaan u diyaar garownay inaan dalkeena gudihii gudaha maalgashigiisa iyo dibaddaba labadaba ayn waxba nagu dhaafin oo aysan jirin caqabado ku saabsan xagga shuruucda sanadkii laba kun labaiy labaatan saddexiy labaatan waa sanadkii ugu badnaa ee shuruucda ugu badnayd abi dalka baarlamaanka la marsiiyo oo ay ku mahadsan yihiin golaha shacabka iyo aqalka saraba sidii runtii ay u gar istaageen xukuumadda xilligaas iyada ah ay u baahnayd in shaqada waxaan leenahay marka maskaxda lagu hayo meesha ugu sahlan ee aan amnigeeda sugan yahay ee khatar badan aysan ka jirin ee wax soo saar deg dega laga heli karo even haddaad maqaalin xitaa qaadato waa badda wey gobol aan hadda maamul goboleeda fiiriya gobol aan bad lahayn kuma jiro maamulada la dhisay ee dowladda federaalka xubnaha ka ah mid aan bad lahayn kuma jiro inta badan kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa caqabado kala duwan la kulma xilliyada badxirinka waxaana qaarkood aysan haysan agab kalluumaysi oo ku filan